madaxweynuhu maanta tobankii bartanimo ayuu kasoo degay garoonka mikael international airport dadweynaha hargeysa waanu kala mudnayn ayaa aad iyo aada soo dhaweeyey oo aada ugu faraxsan heshiiskaas somaliland inay hesho ictiraaf waxaana keenay somaliland ay heshay ictiraaf oo ahaa kii saddex iyo soddonka sanadood la sugayey madaxweynehuna taasuu ka hadlay heshiisku waa heshiis isku xidhan qodobka labaad ayaanu sheegay madaxweynuhu inay ku wada qoran yihiin marka heshiiska la kala saxeexdo ethoobiana way ku dhawaaqaysaa ictiraafka marka markiiba ciidamo iyo maraakiib iska soo guuraysaa ma jirto laakiin waxaa ictiraafkuna waad og tahay ode isagu maaha wax ku xidhan isagu ciidamada raba iyo wax kala toona heshiiska in la saxeexdaana wax baarlamaanka iyo barase sharciga ku xidhan labadaas markay dhammaadaan marka biisku waa dee iyo shaqo iyo dhisme iyo maraakiib iyo hawl uu ka dambaynaya laakiin labadaas baa horeyn heshiiska uu dhamaystirmo iyo inay ku dhawaaqaan sidaa weeye sida madaxweynuhu sheegay wasiir waxaa jira baaqyo kasoo baxay caalamka sida dawladda maraykanka iyo ururada kale ee caalamiga ah sida ururka midowda africa iyo ururka iskaashiga islaamka laba saddexdaasi dhinac baaqyadii kasoo baxay idaacadaha iyagii hore dadka intii dhegaysatay ay ku maqleen waxay daadifeeyeen heshiiskaasi waxaana iskarab taageen midnimada dhuleed iyo qarannimada soomaaliya marka ka waran arrintaa somaliland sideed u aragtaan baaqyadaasi caalamigaa horta baaqyada annaguba dawadla dhegeysanay markaan sidan loogu sacabatamayo laleeya way deedifeeyeen ma ahayn badankooda iska hadallo diblomaati oo qabow bay u dhignaayeen qaar waxay dhinacyada ugu baaqayeen inay tashinka dejiyaan oo wada hadlaan sida keniga dad kale kasoo baxay ka kasoo baxay african unianka laftigiisa saasuu u dhignaa wuxuu ahaa tashinka dejiya wadahadalku dhameeya ka maraykankuna isagu annaga waxaa baan arkayna dhinaca inuu annaga noo yahayba difaac oo doodayadii oo kale u adkaynaya tusaale ahaan waxaanu ictiraafsannahay buli xuduudihii lixdankii xuduudihii lixdankii markaa waxa weeyaan waataanu ku doodayno annagu magxadida lagu hadlo iyo sagaal boqol iyo lixdankii soomaaliya annagaa ugu horreynay xubnimada xuduud baanu lahayn jirtay toddobaatan iyo lix sannadood charter kasta oo lasoo saaray iyo o a uda saddex iyo lixdankii shirkii ugu horreeya ay qabsadeen go-aankii ugu horreeya soo saareen wuxuu ahaa in la aqoonsado oo lagu shaqeeyo aan laga gudbin xuduudihii lixdan somalilan waxay leedahay jamhuuriyadda somalilan xuduudihii lixdankii ee ingiriisku sameeyey kun iyo sideed boqol iyo siddeetan iyo afartii taa iyada tuugna ma hado cid isku haysaana ma jirto xamarna ma dafiri karto caalam kalena ma dafiri karto waa xuduud la yaqaano haddii maraykan guri xuduudihii baanu aqoonsanahay waxa anigu u aragnaa inu annagana aqoonsaday waa xuduudda keliya ee saxdaa in la yaqaano soomaaliya xuduudda etoobiya udhexaysa weligeed lama calaamadin weligeed toddoba jeer baa marweliga laga guuray magaalo dambe oo markii dambe uu ciidamadu kala degay unba xuduud loo yaqaan laakiin ta somaliland waa la calaamadiyey international borderkay ku jirtaa xuduudihii lagu qeybiyey shirkii baarliin weeye loo diyaduba waa tahay barashar weyna caalami oo na haysto oo xaggaa naga haysta dee anaka duma jiro baaqyada carabta sekretariyaad baa war soo saaray xabrun cala alwaraqa baa la idhahdaa markaa carabiga lagu sheegi oo waxaan warqad lagu qoray waan gartay wasiir waxaad hadalka u dhigtay sidii aanaydan u arkaynin dhibaato baaqyadaasi soo baxayay afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay dowladda maraykanka warkaa kasoo baxay waxa aan la dafiri karin inuu yidhi dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowladda federaalka ah ee soomaaliyana intaynu ognahay xubin kama aha somalilan marka miyaanay ka dhignayn somalilan inaanay heshiis geli karin oo ay dowladda maraykanku u aragto inuu yahay heshiiskani mid baalmarsan hanaankii sharciga ahaa ee ay waafaqsanaayeen ama iyagoo aqoonsanaayeen horta waxaan kuu sheegaya heshiiskan kii ugu horreeyey aanu galnay maaha qaar lamida baanu galnay shaqaynaya oo uu ka mid yahay d b wall oo uu ka mid yahay kii baarlamaanka labada gole laga ansiiyey military baska hore berbera imaaraadka aan la galnay oo isaguna caan ahaa sidaa iminka dowladda soomaaliya u geedasaynaysa intii baarlamaankooda shiratay ay geedasaysay oo dhaqan galay oo sharciga sababta ku dhaqan galan waxaweye marka international law xeerka caalamigaa marka la joogo waxaa jira wax la idhaahdo defacto iyo dejori dadka xaqiiqada ah ee wax geli kara unbaa wax lala garaa haddii dowladi geli karto heshiis sidaasay sharci ku taha sofranka iyo madax banaanida ay sheeganayaan soomaaliya kama jirto shuruudaha markaad akrido madax banaani qaran ama siyaadada dal ama sovereigntyga waxaa u shardiya dalkaaga xukum inaan dowlad kale kula xukumin afartan dowladood baa la xukuma soomaaliya dhulkooda markaa way jaban tahay inay yihiin siyaadadii dowladnimadii iyo intanay ku doodayaan iyo sovereint marka heshiisyada horena waanu gallay kuwana waanu gallay way soconayaan maraykankuna waa og yahay sanadkii hore wafdideedii maraykan markay congresska maraykan tegayeen wixii laga wada hadlayay heshiisyo badiyana sidaa awadeed marka sharciyadda caalamiga ah laysla tago ictiraafka naftiisuna wuu imanayaa oo de kii koowaad buu anaga iminka helay kuwo kaloo badanna waan fajeynaynaa ictiraaf badana oo dowlado kaloo badana marka waxaan fajeynaynaa inaanu miiska international forumska isugu niman doono dowladda soomaaliya anagoo calankayaga iyo calankoodii haysteen sidama walaalaa waxaana odhan lahaa nin walba walaalka caafimaad ku dhaweya colaada aas aa iminka aada ay u abaabilayaan inay yareeyaan baa fiican waayo siday ku dambayn doonto ilaahay baa og markaa godabka kasii yareeya baan odhan lahaa nimankaa soomaaliya waan gartay wasiir laga soo bilaabo sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii oo labaiyo toban sannadood haatan laga joogo somalilan iyo soomaaliya wadahadalla u socday muddadaasi dheer laguma heshiin in laysku soo noqdo oo dowlad la wada noqdo sidoo kalena laguma heshiin in sidii dowladihii kale ee africa haddaynu tusaale usoo qaadano eritrea iyo south sudan oo kale labaduba laba dowladood oo waaweyn oo afrikaan ay ka go-een haddii markaas sidaa loo kala baxayana laguma heshiin haddii laysku noqonayana ilaa hadda laguma heshiinin arrimaha masiirigaana inaan weli la taabanin baa muuqata somalilan oo aan aqoonsi caalamiya haysanina markastay heshiisya sidan oo kale ah dowlado kale la gelayso buuq baa soo baxa siyaasadeed iyo mid bulshada marka arrimaha si loo xaliyo isafgarad idinka iyo soomaaliya mas-uuliyiinteeda idin dhex maraa miyaanu dhici karin dooda iyadu anaga waa bisada heyo lixdankii wixii charterkii o a u ama midoogii africa uu soo saaray ee ahayd xuduudii isticmaalka inaan waxba laga bedelin dooda iyadu anagu taasay ku fadhidaaba marka dana siyaasadeed soo galaan ee cid waliba danteeda ay wadato waxaa soo gala qodob qodobkaa ka weyn oo sharciga oo la yidhaahdo xagga ay ka talinta ummadaha kaas baa lagu dhaqmaa etoobiya laftigeeda eritrea xornimadeedii way siisa way u ogolaa xuduud mustacmaladoo la yaqaanina maahayn halkii ay acknowledge garayn lahaayeen aqbali lahaayeen xaqiiqada waxay had iyo jeer ku bedelaan cunfi iyo dagaal iyo nagama go-i kartaan waanu idin xukumaynaa waanu hoos dhimanaysaan heshiis ma geli kartaan cid lama macaamili kartaan gobol waqooyi galbeed baa tihiin hadallo aad iyo aad iyo aada u rafiid aan waxaan odhan lahaa markaa xal adigoon etoobiyana ku hinaadin maryahana gubin oo cadhoonin walaal adigubana ictiraaf oo sidaa suudaan yeeshay ee etoobiya yeeshay aan laba walaalaa noqono aan is aqoonsano waxaynu ku heshiinayna waxaynu isdhaafsanayo dadkeena saynu isugu furayno iyo sidaynu soomaali u noqonayno iyo sidaynu inagoo saddex dowladood oo geeska afrika soomaaliya miiska usoo fadhiisanayno sidaa u feker falaajarka ah ilbaxnimadaa u feker ha u fekerin ma go'i kartid ma dhaqaaqi kartid ha dhaqdhaqaaqin ha u fekerin